بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ومضارع ويعرف بدخول لم عليه أفعاش وسدح نوع ماض ومضارع ماض ومضارع iyo midka saddexaad oo noo imaan doona oo ah amar maadiga waxaan soo marnay calaamadiisa oo ah taa-u taaniif assaakina waxaa kale oo aan soo qaadannay afar ficil oo ficilnimadooda la isku haysto nicma iyo bi-sa oo qeyb nuxaadda ka mida ay qabaan inay yihiin asmaa waana kuufiyiinta sida raajixa ahna musanifku wuxuu soo yidhi waa afcaal waxaana uu u daliishaday taa-u taaniidkii saakinada ahayd inay gashay labada kalena waxay ahaayeen leysa iyo casaa oo qeyb nuxaada ka mida ay qabaan casaa inay xaraf tahay waa kuufiyiinta abuucayiin alfarisiina u yidhaahda leysa waa xarfu nafyin sida maa ay xarfu nafyin ay u tahay maada naafiyada tacmalu camala leysa sida ay u camal fasho oo tarfacu lisma wa tansibu lkhabar bay leysana iyaduna tarfacu lisma tansibu lkhabar sida taas xaraf u tahay baytanna xaraf tahay wacalin farisi baa laga soo wariyey sida raajixaana wuxuu soo yihi leysa iyo casaa iyaguna waa inay yihiin afcaal maadi ah sababtoo a taawtaanii saakinaha baa gashay wuxuu ku leeyahay midka labaad waa ficilka mudaarica ah wa yucrafu waxaana lagu aqoonsadaa bidukhuuli lam calayhi lam gelitaankeeda asaga korkiisa ay gasho wa yucrafu waxaa lagu aqoonsadaa mudaarica bidukhuuli lam lam gelitaankeeda calayhi asaga korkiisa ay gasho naxwu lam yaqum ma istaagin oo kale wuxuu noo sheegay ficilka mudaaric calaamadiisa calaamaddaas oo ah aqbalitaan waa inuu aqbali karo lam gelitaankeeda laakiin loolama jeedo mar kasta ficilka mudaaric waa inay lam ku jirto haddii ay ku jirtona waa kaas haddii kalena waa inuu aqbali karo yajlisu waxaan leenahay waa ficil mudaaric haddii la yidhaahdo haddee lam kuma jirto waxaan leenahay lam inay ku jirto markasta qasab ma ahayn laakiin lam inuu aqbali karaa lagu fiirina waana aqbali karaa waxaa leedahay lam yajlis ficilka maadiga ah oo shalay aan soo marnayna calaamadiis saasay ahayd taawtaaniidka saakinada qasab ma ahayn inay ku jirto ee waa inuu aqbali karo qaama waa ficil maadiya taawtaaniid saakinadana kuma jirto laakiin wuu aqbali karaa waxaa la dhihi karaa qaamat waa isku mid haddaba wa yucrafu ficilka mudaaric waxaa lagu gartaa bidukhuuli lam calayhi lam asaga inay gasho ay ka hormarto naxwu lam yaqum haddaba yaqum waa ficil mudaaric inuu ficil mudaaric yahana waxaa u daliila lam baa ka hormartay lamtaasoo ah xarfu nafyin wa jasmin lamtu la soco haddaba waa xaraf ayadu walaa budda waxaa lagama maarmaan ah fii awalihi awalkiisa waxaa lagama maarmaan u ah min ixda zawaa'id alarbac xuruufta dheeraadka ah ee afarta ah mid ka mida awalkiisa lagama maarmaan wuxuu leeyahay ficilka mudaaric waa ficilkii maadiga ahaa oo lagu siyaadiyey afar xaraf mid ka mid ah saas daraaddeed ficilka mudaaric xarafka labaad waa ficilka maadiga xarafkiisa koowaad haddii aad tidhaahdo shariba ficilkan maadiga ayaa u horeeya shiin soo ma horeydo mudaaric markaa ka dhigto shiintaas wuxuu noqonayaa xarafka labaad ilaan waxaa ka hormaraa xuruuftan afarta ah oo xuruuf anaytu loo yaqaano mid ka mid ah waxaa leedahay yashrabu ama tashrabu ama nashrabu ama ashrabu ayaa leedahay xuruuftan afarta ah mid ka mida waa inuu ficilka mudaaric ugu horeeyo waxaana loo yaqaanaa axruf almudaaraca xuruufta mudaarica u horeyda saasaana laga wadaa walaa budda waxaa laga maarmaana fii awalihi awalkiisa min ixda zawaa'idi xuruufta dheeraadka mid ka mid ah alarbaci ee afarta ah wahiya waxayna tahay afartaas alhamzatu hamzada wanuunu iyo nuunka walyaa-u ya-da wataa-u ta'da afartaas xaraf mid ka mida waa inuu ficilka mudaaricu horeeyo yajmacuhaa afartoodaas waxaa soo uruurinayo qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo anaytu qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo na-aytu dheh na-aytu oo macnaheedu uu yahay waan fogaaday afar xaraf ay ka kooban tahay nuun iyo hamzo iyo ya iyo ta haddaad doontana waxaa leedahay anaytu haddaad doontana waxaa leedahay atayna haddaad doontana waxaa leedahay na'ti intaasba waa lagu jamciyaa jamcaad doonto qaado muhiimaddu waxay tahay uun afartaas xaraf in lagu kulmiyo hal lafdi wa yudamu awaluhu awalu lmudaaric mudaarica awalkiisa waa la godaa in kaana maadihi maadigiisa calaa arbacati axrufin afar xaraf haddii uu yahay wuxuu noo soo sheegay ficilka mudaaric inuu ku bilowdo afar xaraf mid ka mid ah afartaas xaraf oo kale ah alhamza wannuun walyaa wataa xarafkaas ficilka mudaaric uu ku bilowdo haddaba see loo xarakeeyaa masaladaas buu rabaa inuu halkan ka gudagalo wuxuu ku leeyahay ficilkan mudaarica ah ee xarafka ugu horeeya aada rabto inaad ogaato shaqalkiisa marka hore maadigiisa fiiri maadigii hadduu afar xaraf uu ahaa mudaarican xarafka ugu horeeya waa la godaa ma fahanteen wa yudamu awaluhu mudaarica xarafka ugu horeeya waa la godaa in kaana maadiihi mudaarican xarafka ugu horeeya lagoda hadduu maadigiisii calaa arbacati axrufin afar xaraf uu ku dul sugnaa hadduu ahaa rubaaci mudaariciisa xarafka ugu horeeya waa lagodaa so wuxuu idhaahday ka daxraja sida daxraja oo kale haddaba rubaaciga sidaa ogtiin wuxuu u qaybsamaa rubaaci mujarad ah iyo rubaaci masiid ah mujaradkana wuxuu lahaa hal wasan oo ah faclala masiidkana wuxuu lahaa saddex wasan oo kale ah afcala faacala iyo facala ha kala saarin marka mujarad iyo masiid ha u kala saarin marba hadduu afar xaraf ka kooban yahay maadigiisa mudaariciisa xarafka ugu horeeya waa la godaa wuxuu ugu hormariyey isagoo mujarad ah daxraja ayuu kugu miithaaliyey oo macnaheedu uu yahay wuu dhaadhiciyey wuu dildiliyey afar xarafoo wuxuu ka kooban yahay wada usuul ah mudaariciisa xarafka ugu horeeya waa godi waxaa leedahay udaxriju nudaxriju tudaxriju yudaxriju kadaxraja yudaxriju oo kale wa akrama wuxuu ku xujiyey isagoo masiida wuxuuna ka bilaabay isagoo afcalo ah akrama waa rubaaci masiid ah waxa dheeraadka ahna waa hamsada ugu horeeya mudaariciisa wuxuu ku imaanaa yukrimu ayuu ku imaanaa yukrimu nukrimu tukrimu saasuu ku imaanaa kadaxraja yudaxriju wa akrama yukrimu waxaa kale oo la mid ah wa faraja yufariju wuxuu ku xijiyey facala oo iyaduna ka mid a rubaaciga masiidka ah faraja macnaheeduna wuxuu yahay wuu kala fayday wuu kala qaaday rubaacigiisa waxaa leedahay ufariju nufariju tufariju yufariju carabka ugu horreeya waa la godaa waqaatala yuqaatilu wuu dagaalamay wuu la dagaalamaa qaatala waa rubaaci masiid ah mudaariciisa waxaa leedahay uqaatilu nuqaatilu tuqaatilu yuqaatilu wa yuftaxu waa la fatxinaa awaluhu awalkiisa waa la fatxinaa ay ka dhigan tahay yudamu awaluhu soo kuma dhihin awalka waa la godaa wa yuftaxu ay awaluhu awalkiisa waa la fatxinaa fii maa siwaa daalika kaas aan kuu soo sheegay wixii ka soo haray kan uu soo sheegay muxuu ahaa rubaaciga ama mujarad ahaado ama masiid ahaado wixii rubaaci ka soo haray mudaariciisa xarafka ugu horeeya waa la kordhigaa rubaaci marka waxaa ka soo haray saddex hulaathi iyo khumaasi iyo sudaasi ilaan ficilka markuu ugu badan yahay sudaasi buu noqdaaho ficil subaaciya ma jiro markuu ugu yaryahana waa hulaathi hulaahiga xarafka ugu horeeya waa la fatxinaa khumaasigana xarafka ugu horeeya mudaaracada waa la fatxinaa sudaasigana waa sidoo kale wa yuftaxu awalkii waa la fatxinaa fii maa siwaa daalika kaas aan kuusoo sheegay wixii ka soo haray naxu naasara yansuru wuxuu miithaal u yahay isagoo hulaahi noqday nasara wuu gargaaray yansuru waa u gargaaraa nansuru tansuru ansuruna waa la mid xarafka ugu horeeya waa kor dhigan yahay wainalaqa wuu tegey yanaliqu waa tega wuxuu mihaal u yahay isagoo khumaasi noqday analiqu nanaliqu tanaliqu yanaliqu baa leedahay wastakhraja wuu la soo baxay wuxuu mihaal u yahay sudaasigii xarafka ugu horeeya waa fatxine waxaa leedahay yastakhriju nastakhriju tastakhriju astakhriju wastakhraja yastakhriju baa leedahay wa amrun iyo ficil amar intaasna waxaan uga soo baxnay ficilka mudaaric iyo calaamaadkiisa iyo xarafka ugu horeeya sida loo shaqlaa wuxuu ku leeyahay ficilka nooca saddexaad waa ficil amar wa yucrafu waxaana lagu aqoonsadaa ficilka amar bidalaalatihi tusintiisa calaa alabi dalab uu ku tusiyo calaamadda ficilka amar uu leeyahay oo mar kasta la rabo in laga helo waa dalaalatuhu cala alab waa inuu ku tusiyo alab dalabkaa wuxuu u qaybsamaa dalabu ficlin iyo dalabu tarkin dalabka hadda la rabaahi waa dalabu ficlin markaasuu wuxuu noqdaa amar amaa hadduu ku tusiyo dalabu tarki lficli amar lama yidhaahdee waxaa la yidhaahdaa nahyi ficilka amar marka waa inuu ku tusiyo dalabu lficli tusaale ahaan iqra' haddii aad tidhaahdo wuxuu kugu tusinaa lafdigiisa dalabulqiraa'a in lagaa codsaday oo lagaa dalbaday inaa wax akrido haddii aa haddii lagu yidhaahdo ijlisna waxaa lagaa dalbaday dalabu ljuluus waxaa ku jira dalab aljuluus bidalaalatihi inuu ku tusiyo cala alabi dalab wa qabuulihi iyo inuu aqbalo yaa almu'anahati almukhaaaba ya-da yaau lmu'anahati almukhaadaba la yidhahdana waa inuu aqbalo midda hore oo ah dalaalatuhu cala alab mar kasta waa in laga helo ficil amar lagama wey karo haddii laga waayana ficil amar ma aha calaamadda labaad waa calaamad laga rabo inuu aqbalo laakiin mar kasta inay ku jirtahay shardi ma aha waa yaau lmu'anahati almukhaaaba iqra' waa ficil amar yaau lmu'anahati almukhaadabana kuma jirto waxaa la leeyahay laakiin wuu aqbali karaa yaysanba ku jirine wuu aqbali karaa waxaa la dhihi karaa iqra'i wadaalika naxwu quumii gabar yahay istaag wadribii garaac labadaas lafdi kan horena wuxuu ku tusinaa talabu lqiyaam yaau lmu'anahati almukhaaabana waa aqbalay midka dambena wuxuu ku tusinaa dalab addarbi yaau lmuanahati almukhaaabana waa aqbalay wa minhu ficilkaa mar haddaba waxaa ka mida haati baa ka mida halkaana wuxuu kaaga tilmaamaa afcaal la isku khilaafay inay yihiin ficil amar iyo ismu ficil amar inay yihiin dooday ka taagan tahay wa minhu waxaa ka mida ficilkii amar haati baa ka mida waa ficil amar sababta oo ah dalabna wuu ku tusinaa yaau lmu'anahati almukhaadabana waa aqbala haati macnaheedu wuxuu yahay la kaalay la imow dalab baa marka ku jira yaau lmu'anahati almukhaaabana wuu aqbalaa waxaa la leeyahay haati baa leedahay gabar yahay la kaale haddaba haati marka waa ficil amar see loo icraabaa sida loo icraabo irmi ayaa loo icraabaa irmi ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi اlcilati laa maxala lahu min alcraab soo dhihi meydid asna waa sidoo kale haati waa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila wahuwa alyaa laa maxala lahu min alcraab wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta haddii laakiin gabar ay noqoto waxa lagu binaynaa waa xadfu nuun haati waxaa leedaha waa ficlu amrin mبني على xدف النون لا محل لh من الإعراaب والyاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاaciل marka wuxuu ku binaysan yahay xadف النuun ilا waxaa la xiriirsatay yاء المؤنثة المkhaaطبة waxaa la mida haddii ألف ay raacdo oo haatiya la yihaahdo ama waaw ay raacdo oo haatu la yihaahdo asna wuxuu ku binaysan yahay xadف النuun haddii nuunu niswa uu la xariirsado sida haatiina uu noqdo markaas wuxuu ku binaysan yahay wuxuu ku binaysan yahay sukuunkiisii asalka ahaa haatiina waa ficlu amrin mabniyun cala asukuuni laa maxala lahu min icraab nuuntaana waa faacilkeedii ma la fahmay wa minhu ficilka mar haddaba waxaa ka mid a haati baa ka mid ah wa tacaala ayaa ka mid ah ayadana dood baa ku jirta sida raajixa oo musanifku uu sheegayna waa inuu yahay ficil amar waxaana loola dhaqmaa sida loola dhaqmo ikhsha mabniyun calaa xadfi xarfi alcilla wahuwa alif soo maaha kanna waa sidoo kale waxaa leedahay tacaala waa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila wahuwa alif laa maxala lahu min alcraab faacilkiisina waa ku asturan yah wa anta waaye haddii ay la xariirsato yaau lmu'anasati almukhaaطaba ama alifu tahniya ama waaw ljamaaca marka wuxuu ku binaysan yahay xadfu nuun tacaaley haddii la yidhaahdo ama tacaalayaa ama tacaalow haddii la yihahdo waa mabniyun calaa xadfi nuun ya-duna waa faacil aliftuna waa faacil waawduna waa faacil amaa nuunu niswa hadday la xariirsato oo tacaalayna la yihahdo markaas waa mabniyun calaa asukuun wa minhu waxaa ka mid a haati baa ka mid ah wa tacaala baa ka mid ah calal asaxi sida saxiixnimada badan haddii la qabto sababtuna waxay tahay tacaala iyo haati mid kasta oo ka mid ah dalab uu ku tusinaa yaa ulmuanasat almukhaatabana waa aqbala sida aan soo sheegnay qayb laakiin nuxaadda ka mid ah waxay leeyihiin maye ficil amar ma ahana waa ismu ficil amar ismu ficlu amrin saas daraaddeed waxay leeyihiin waa isim ficil ma aha ismu ficil amar sida la ogyahayna sida ficilka ayuu u shaqeeyaao faaciluu qaataa waxay leeyihiin faacilkii marka waa ku asturan yahay isaguna waa ismu ficil amar mabniyun calaa alfat laa maxala lahu min alacraab ilaa ismu ficil amar sida raajix waa inuu yahay laa maxala lahu min alcraab alxarfu wuxuu yidhaahday walxarfu iyo xaraf kelimadu waa saddex noocaan soo nidhi waa isim iyo ficil iyo xaraf isimkii iyo calaamaadkiisii waa soo marnay ficilka iyo anwaacdiisa iyo calaamaadkiisina waa soo marnay midka saddexaadna waa xarafuu ku yidhi walxarfu xarafkii maa ay ladii waa midka laa yasluxu macahu isaga la jirkiisa uusan u suubanin daliilu lismi isimka daliilkiisa walaa daliilu lficil iyo ficilka daliilkiisa wuxuu leeyahay xaraf calaamadiisu waa in calaamaadkii isimkana uusan aqbalin calaamaadkii ficilkana uusan aqbalin daliilka haddaba wuxuu ula jeedaa calaamadda ilaan calaamaddu waa daliil walxarfu xarafkii maayi aladii waa midka laa yasluxu uusan u suubanin macahu la jirkiisa daliilulismi isimka calaamaadkiisa walaa daliilu lficli iyo ficilka calaamaadkiisa mid ka mida ma aqbali karo wadaalika ka hal sida hal oo kale iyo wa fii iyo wa lam xuruuftu haddaba waxay u qaybsantaa saddex nooc xaraf mushtarak bayna alasmaa'i waalafcaal iyo xaraf mukhtasun bilasmaa iyo xaraf mukhtasun bilafcaal xaraf asmaadana waa galaa afcaashana waa galaa xarafna meelaan asmaada ahayn ma galo xarafna meelaan afcaasha ma ahayn ma galo saddexdii noocuu ku kala sheegay haddaba asalku wuxuu yahay xarafku hadduu mushtarak yahay waa inuusan camal falin asmaadana hadduu galo afcaashana uu galo asalku waa inuusan camal falin haddii afcaasha keliya khaas uu ku yahay waa inuu camal falo asmaada hadduu khaas ku yahayna waa inuu camal falo wuxuu kuu hormariyey midka mushtaraga ah asmaadana gala afcaasha gala oo hal halna ma camal fasho afcaashana way gashaa waxaa leedahay hal jaa'a muxammadun ficil bay gashay isimkana way gelaho waxaa leedahay hal muxammadun jaalis isim bay markaana gashay saas daraaddeed ma camal falayso ka hal sida hal oo kale wa fii wuxuu miithaal u yahay xarafka khaaska ku asmaada ilan waa xarfu qafdin walaa yadkulu ilaa cala alasmaa wuuna camal falaa muxuuna camal falaa jar ilan xuruf jarku ka mid yahay waa lam iyo lam waa xaraf khaas ku ah afcaasha meelaan ficil ahayn ma galo waxaana soo marnay weliba inuu khaas ku sii yahay ficilkee yah ficilka maadiga ah mudaarica mudaarica weliba khaas inuu ku yahay soo marnay waana camal falaa oo muxuu qabtaa marka waxbuu jasmiyaa marka haadaa huwa alaslu fi lxuruuf wallahu aclam halkaas ka joogo